waxbarashada iyo soo saarista jiil cusub oo qoyaana ayaa waxay kaalin weyn ka qaadanaysaa horumarka waxaana waxbarashada udubdhexaad u ah macalimiinta mid ka mid ee dhallinyarada aqoon-yahanada iyo ee ku nool jawhar ayaa uga mahadceliyey kaalinta weyn ay ka qaataan macalimiinta waxbaridda ardayda ku nool jawhar waxaad haysaan shaqo aad aad iyo aad u adag waxaad soo saartaan jiil cusub kuwaasoo looga baahan yahay in ay iyagana shaqada aad hadda haysaan ay hore usii dhaqaajiyaan sababtoo ah ubadka maanta aad waxbaraysaan waxaa kasoo baxaa injineerkii waxaa kasoo baxaa dhakhtarkii waxaa kasoo baxaa umalisadii waxaa kasoo baxaa lib technishka kasoo baxaa waxaa kasoo baxaa madaxweynihii dalka waxaa kasoo baxaa hogaankii hogaankii dalkan marka macalinka marka waa waxa waaye waa wax aad u qiimo badan wax la heli kara ma aha qof nasiib leh ayaa macalin noqdo marka marka haddii aan u guda galo waxbarashada shabeellada dhexe gaar ahaan magaalada tan hadda aan joognay jowhar runtii waa magaalo waxbarasho waxaa filaa in iskuulla dhowr iyo toban gaaraya xagga dugsiyada sare inay ku yeeliin kuwo kale waxaa ku yaala oo primary ah waxaa jira jaamacado gaaraya ilaa iyo saddex jaamcadood oo magaaladan ku yaalo intaas waxay heegan ugu jiraan in ay soo saaraan arday iyo maxaa ladhahay tacliin sare leh